Maamulka degmada Sayla ayaa raadin howlgeliyay ceelbiyoodka magaalada Habaas ee gobolka Salal oo muddooyinkii in dambeeyay cilad farsamo la fadhi. Ceelkunyaha ay ceelbiyoodyu ka tiirsanayeen bulshada deegaanka wayna maalmoodii in dambeeyay bulshadiioo sheegeen inay baahi weyn qabeen suubyowga ceelkun. Qaar ka mid ah odayaalka iyo bulshada deegaanka way bayohadhawaayeen dayacatirka iyo raadin howlgalyowga ceelkun yoona uga mahadnaqay maamulka magaalada Habaas ee gobolka Salal.
iyo golaha deegaanka oo dhan oo kale way nala joogaan caqabad baan haystay gelinkan haraada biyihii bay noo sameeyeen waa kaa lagu meedhanayo alxamdulilaah bulshadiina way cabtay wayna ku mahadsan yihiin insha allah toddoba cisho magaalada waa habaas toddoba cishaan joognay waxaan ka shaqaynayna biyaha marka hore waxaa xumaa mayn beebka waa kun iyo laba boqoloo mitira cillad baa ku jirtay cilladihii waan ka saarnay taangigii iminka biyaha waan soo gaadhsiinay kiyooskii bay biyuhu socdaan iminka markaa golaha deegaanka u mahadnaqaynaa ugu horeeya maayirka iyo xildhibaan xuseen muuse iyo sacad daayir degmada iyo maayarka waan mahad celinaynaa aad baan ugu mahad celinaynaa waa salaamatihiin shacabkuna waa la mideeyey gudoomiyaha tuulada degmada xildhibaanada taliyaha booliiska ee falkii halkan ka dhacay ee ay tuumbada ree habas ka googooyeen ka howlgalay ayaan mahadnaqayaa xildhibaan xuseen muuse oo golaha deegaanka ku tirsan iyo gudoomiyaga gobolka maxamuud igaal yaa bulshada ankabaaqi inay ilaalsadaan eelbiyoodkun oo bulshadiio ka tiirsanyiin u joognaa muddo toddoba maalmood waxaan taaganahay meeshan habaas waxaan u nimi falkii ka dhacay ee la googooyey tuumbooyinka biyaha u keena magaalada ayaan u nimid kulley ciddii dembi lahayd waan ka qaadnay halkan ciddii dambe ee ku soo noqoto falkaana waannu ka qaadi doonaa hadduu ilaahay yidhaaho nagu guuleeyey in aan biyaha magaalada soo gaadhsiinno annagoo golihii deegaanku maayarku nagu hogaaminayo intii annagu dadaalkeega ah toddoba cisho waxaan ku dadaalaynay bal in haraadka magaalada biyahaan soo gaadhsiino oon muddo toddoba cisho aaba joognay oon ka shaqaynaynay biyaha biyogelintii magaalada waxaa ila jooga maay muxuu ahaay injineerkii iyo maayarkii iyo golihii deegaanka degmada saylac oo halkan muddo u joogay howlgal magaalada habaas oo bilaa biyo ahayd wuxuu ka xumaa waxay ahayd waa meen beeb ka xumaa kun iyo laba boqoloo mitir waxaan keennay afar boqoloo mitir afartii boqolee mitir waan dhignay